Haweenka barakacayaasha ah ee ku nool qaar ka mid ah kaamamka magaalada Beledweyne ayaa si isku tashi ah u nadiifinaya goobaha muhiimka ah ee magaalada. Goobaha ay nadaafadda ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah buundada Nuurxaad, suuqa xoolaha, Daraawiishta iyo suuqa khudaarta oo ku yaala xaafadda Buundaweyne ee magaalada Beledweyne. Haddaba, qaar ka mid ah haweenka sameynaya ololaha nadaafadda ayaa ka warbixiyay ololahooda iyagoo codsaday in laga caawiyo qalabka nadaafadda.
Waxaan ku noolnahay kaanka gabooyaha waxaan waa meelahaan xaaqnaa qashinkaan gurbinaa maaragtaaye meesha oo buundada iyo meeshii oo nadaafadda ay u baahan tahay oo dhan aan ka shaqeynaa buundada iyo meelahaasaan ka shaqeynaa nuur xawaadaan ka shaqeynaa meesha oo qashin yaalo oo dhan iyo kaanka iyo meel kasta meeshii oo qashin yaalo oo dhan baan ka shaqeynaa waxaan maaragtaaye oon ku hagaajino ma hayno farahayna iyo jawaanahaynana ku xaabinaa marka saasaa jirto dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa inay fargeedo iyo wixii wax lagu qaadaa iyo wixii wax lagu hagaajinaa oo nuurka kusoo saaray ayna siido shaqada waxaan nagu dhaliyay ina maaragtaaye carradu ay kala daadsan tahay ay sidu sidii hore ayna ahayn oo wixii qashina magaalada magaaladayna ay tahay oo wixii qashinahoo maaragtaaye meel yaallo oo dhan aa nuurkeedina soo saarna aan rabno wixii lagu qaadaa iyo aan ka codsanaynaa magacayga waa kalsoon xaraar cadow waxaa deganahay gabooyo wan waxaa ka shaqaynaa nuur xawaad ilaa iyo daraawiishta cidna ma taakulayso dowladda ma taakulayso hay-ad kaleetana ma taakulayso waxaa ka codsanayna dowladda dhexo na siiso qalabkii lagu habeynayay gaarigacanyo badiilo fargeedayaal annagana aa shaqadaas aa sii wadno annagana isxilqaana shaqada u qabannaa cidna ugu taakulaysana ma lahan dowladda hoose xagga taa ka codsanayna aan qalabkii lagu habayn lahay ay noo keento toban iyo shan sana waa degannahay kaamkaanu barakacyaala nahay waa isxildhaannay qalkaan shaqa waaynay oon shaqadii kaamkii shaqa ka waaynay xaaqimo iyo waxaan qaadanay qashin qashinkaan qaadanay saan shaqadoon u noqonno oo nafad wadaacda aan soo xaaqnay ilaa suuqa ereyga oo is arag suuqa ereyga taqaaniin ilaa dabageed ilaa suuq daraawiishta ilaa wax ankasta laamiga waa xaaqnaa annaga oo gaajo ay noo geysay maasha allah waryahayna xawluul ayaa noo imaatay oo nala kaalmaysay oo annagoo mala xaaqayna noo timid magaalada soo celin birac magaalada soo celinay biracdiiyaan aragnay qashinka aragnay annaga shaqadoonaan bahayn waa iska xaaqaaqanay oo loo keenan waxaan ku qabsan lahayn shaqadan badiilkii sida baadiyaashii sida garaafadkii gacmaha la gashanaya waa dayacannahay ilaa moogtahay